anoo yaasiin ibraahin xasane ree banaanaya meejan waxaan ka sheegaynaa maanta inaan tolkan isku imaaday oo degaankooda kaamisamaayka uu yahay oo arrintan lagdheera ka jirto maalin kasta oo ha u darnaato xuduudka boodharka oo kaamisamaaki maalin kasta lagu dhimanhayo daraha u dambeysay laba qof waad ku dhimatay oo arrinta iyada ahayd aan aad baan u xanuunsanay yaan maanta meejan halkan iskugu imaanay waxaan codsanaynaa madaxdeenna inay arrintaas samaaki dhibka ka jira wax ay ka qabato oo dadkaas maalin kasta sidii xoolaha la iskaga laaynayo wax laga qabto waxaan maanta isku hankeenay xanuunkan xanuujiyey waa dadka oo iska dhimanaya waxay ku dhimanaya gareyn qof bilaadan naftiisa wax ku dhimanaysa xaqdarriya ay ku dhimanaysa meel cidla ah waxaan ka codsanaynaa madaxda macal gafanaha kasoo bilaaw mbigayna mcyaasha wixii maanta gaarisa county ilaa senatka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay arrimahaas iyada tallaabo ka qaado dadkaa iska dhimanaya oo xaqdaro dhimanaya inay la joojiyo madaxda isuura la fariisiyana nabad in laga keeno anaga reer gaaras daan nahay masree lagdhir daan nahay nabad ujeed baan nahay nabad baan rabnaa magacayda waa siyaad nuur isaaq ku magaca dheer macalin siyow waxaan codsanaynaa dowladdan aan hoos joogno ee kenya dadkan shacabka ah ee maalin hilibkooda la dubanayo xoolahooda la qaadanayo inay ammaan geliso annaga shicib shicib ma cuno waxaan dowladda u sheegaynaa shicib inuu shicib ka adkeen laakiin annaga reer lagdheere ahaan waxaan ilaalinayno waa dowladda ammaanka inay iyada sugto ta kale waxaa waaye ilmaha iskuul hadda laba sano ee bar bay ka maqan yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladda macallimiintan meelaha iska looytangaraynaayo ee inay iskuulaadkooda ku noqdaan dowladda magangelyada ilmihii iskuulka ay ilaaliso magangelyada shacabka meesha fadhiya ay ilaaliso waxaan u sheegaynaa mr kindiki shaqadaas asaga iska leh shicibkan badbaadinta ee, naftooda iyo xoolahooda mr kindiki baa iska leh aniga waxaa laydhahaa aadan maxamed isaaq waxaan ku magac dheerahay baqad waxaan rabaa inaan waxyar ka sheego arrintan gaabisamaaki arrintan gaabisamaaki eh, wax mar dhow soo bilowda ma aho ama lagdhera consensus laja wax hadda bilowda ma aho borderka laga soo bilaabo meesha la dhaho skansa ilaa ay meesha u dambaysa gaabisamaaki dhibka ka jiro wax uu nin walba uu si bannaanna u arkaayo waay waxaan rabnaa oo cod dheer iyo cod gaaban labadaba aan kula hadlaynaa senataga women reebka gafanaga area mp-ga ama xildhibaanada idil ee northeastern ka imaadeen boodhaga asaga eh inay ay xil iska saaraan dadka meesha way ku dhammaan hayaan waayu deegaan baan u deganne basamaakii warkeeda aad u batay dhibaato badanaa ka jirta arigii intii la qaada ilmi yaryar lagu qaada baa ilmihii habeen iyo labay soo dhaxaan midda ugu darantaa waay arigiina waa la qaadanay haddana maalin kalaa la imaanay dowladdii waa arki haysaa madaxdii lasoo doortayna waa arki hayaan wax ka hadlaya ma laha wax u hadlayna ma laha waxaan leeyahay madaxda aan soo dooranay sanad ka soo bilaaw arrintaas inuu wax ka qabtaan rabnaa nadiif jaamacna saasaan leenahay asagana embigina saasaan leenahay Kwa majina naitwa Honorable Abdulqayum Sugu Nur, MCA Benane Watu. So mimi nimesema yale ambayo ya muhimu na ya muhimu si kwamba watu mimi na chocha community wapigane. Tunataka hizi community wa coexist neighborhoods, neighbors ambao wako pamoja ni Mungu ametupea, lakini si lazima watu wapigane.